halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya waxaana laga maqlaa barnaamijkan habeenka isniintaha ilaa iyo habeenka jimcaha saacaddu markaa ay tahay toddobada iyo shan iyo labaatanka fiidnimo mawjadda dherarkeedu yahay shan iyo labaatanka mitabaan sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye unogu saaciiday sharxin sifahaaga
waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa daraasaadka aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah ee baibalka ee aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa warqaddii rasuul yacquub oo ahaa sayid ciise masiix walaalkiisa xagga hooyo wuxuu rasuulku diiradda saarayaa waxyaabo sida badan laysmoogaysiiyo isagoo ka hadlaya sida damaca qofka soo galaa uu u xun yahay ayuu rasuulku leeyahay sida ku qoran warqaddiisan koowaad cutubka koowaad aayadaha afar iyo toban ilaa shan iyo toban waxaana qorrinku uu leeyahay sida tan mid kasta waxaa jirraba damiciisa sharka ah isagoo la jiidanayo oo la sasabayo waxaa aayaddii laba iyo labaatanaad ee cutubka koowaad ee warqaddii rasuul yacquub ay lahayd sida tan noqda kuwa hadalka yeela oo ha ahaanina kuwo maqla oo keliya oo nafsadooda qiyaaneeya maadaama uu amar yahay ayaa waxaa muhiim ah in rumaysad lagu raaco amarka layna siinayo rasuul yooxanaa oo ruuxa quduuska ahi uu ka dul hadlayo ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka saddexaad aayadda lix iyo soddonaad sida tan kii wiilka rumaystaa wuxuu leeyahay nolosha weligeed ah kii aan wiilka rumaysanse nolosha ma arki doono laakiin cadradii ilaah ayaa ku taal isaga haddaba farriintii masiixu waxay ahayd towbadda iyo in isaga loo yimaado iyo in la rumaysto hadalka hadallada ilaah waxay haddaba inaga dalbanayaan inaan rumayno wixii laynooga sheegay xayeysiinta maanta waxaa loo isticmaalaa si xoog iyo qasab ay ka muuqato waxaana laga sii daayaa reediyowyada telefishinada boorarka waaweynna waa lagu soo dejiyaa ee waddooyinka waaweyn yaalla iyo weliba jaraa'id-yada oo dhan waxaana sidaasi loo yeelaa in badeecadaha lagu iibiyo oo suuq loogu helo innaga oo dhanna waxaa ina dhalan rogay maskax ahaan xayeysiinta waxaana la soo qaadanayaa taallooyinka muhiimka ah ama waxyaabo dadku jecel yihiin oo lagu ag sawiro badeecadda la iibinayo hadday yihiin dhar guryo maacuun gawaari qalab dhismo iyo wixii la mid ah waxaa la isticmaalayaa waxyaabo ku soo jiidanaya oo si xoog badan loogu isticmaalayo aaladda warbaahinta waa wakhti wax badan ka duwan kii berigii hore oo waxyaabo aan macno lahayn ayaa lagu xayeysiinayaa oo wixii qiimaha lahaana iibsan maysid ileen la garan maayee hase yeeshee hadallada rabbigu waxay kugu leeyihiin waxaad ku dhimanaysaa dembiyadaada haddii aadan masiixa u imaanin hadalka ilaahna waa inaad u dhega nuglaato si la mid ah waxyaabaha laga xayeysiinayo aaladaha warbaahinta waxaa rasuul bawlos oo ina xasuusinaya ahmiyadda wakhtigan aad joogta uu leeyahay sida ku qoran warqaddii labaad ee reer korintos cutubka lixaad aayadda labaad waxaana qoriinku uu leeyahay sida tan waayo wuxuu leeyahay wakhti la aqbalay ayaan ku dhagaystay oo maalintii badbaadintana ayaan ku caawiyey bal eeg hadda waa wakhtigii la aqbalay bal eeg hadda waa maalintii badbaadinta waxaa kaloo zabuurka shan iyo sagaashanaad aayadda toddobaadi ay leedahay waayo isagu waa ilaaheen oo innaguna waxaynu nahay dadkii daaqsintiisa iyo idaha gacantiisa ku jira bal maanta maad codkiisa maqashaan haddaba aalaaba marka dadku ay ilaah u yimaadaan waa marka ay jirto cabsi baahsan oo col laga baqayo waxaa badanaya kuwa cibaadaysanaya iyo weliba kuwa wacdiyaasha ah iyo wadaadada hase yeeshee ninna kama fakaro waxyaalaha ku saabsan injiilka masiixa oo ay tahay in dadka loo fasaxo si bal haddii dadku masiixa ay u dhega nuglaadaan loo arko in isbeddel uu ka yimaado waddanka iyo in kale waxaase jira qolyo ay la tahay in ilaah iyaga uu la jiro oo ka faa'iidaysanaya dadkii baqdintu ay haysay oo waxay u diidayaan barashada kutubka injiilka waxaase ilaah mahadii ah in dad badan oo soomaali ahi ay iminka baranayaan kitaabka baibalka waxaana la arkay in kuwii bartay ay noloshoodii fikirkoodii iyo filosofiyadihii ay ku dhaqmi jireenba ama ay ku shaqaynayeenba ay isbeddeshay oo ay ka duwan tahay kuwa aan weli masiixa soo raacin iminka waxaana ugu wacan in kuwa injiilka nuurka la soo raaca inay ka duwanaanayaan kuwa aan soo raacin waxay dadku iloobaan in ilaah aanu doonaynin diin ama xeer laakiin ilaah uu doonayo inuu arko isbeddelka iyo inay amarkiisa qaateen ciise masiix wuxuu xertiisii ku yidhi saaxiibbaday baa tihiin haddii aad raacdaan wixii aan idiin faray marka waxyaalaha masiixa uu ina farayo ee ficilka ah waa in si aan rogrogmasho lahayn loo raaco waxaana imaanaya isbeddel iyo nolol ka duwan tii hore markii aad masiixi tahay waxaad garanaysaa haddii aad balwad isku dhiibto in balwaddaasu ay ku gumaysanayso kaba soo qaada waxaad cabtaa sigaarka oo waxaad raamsataa qaadka marka hore waxay kaala tegayaan labadaasi balwad lacag oo laba shirkadood oo kala goonni ah ayaad u shaqaynaysaa si aad uga haqabeesho sayid ciise masiixna wuxuu kugu leeyahay ninkii dembi sameeya waa addoonka dembiga sigaarka qaadka iyo qamriga waxay kugu ridayaan jarribaad oo iyaga ayaad addoon u noqonaysaa balwad walibana waa la mid marka haddii aad masiixi tahay waad ka fogaanaysaa balwadaha oo waxaa ku hogaaminaya ilayska injiilka masiixa waxaana rasuul yacquub oo taasi garanaya uu leeyahay sida aayadda laba iyo labaatanaad ee cutubka koowaad ku qoran noqda kuwa hadalka yeela oo ha ahaanina kuwo maqla oo keliya oo nafsadooda qiyaameeya naxwi ahaan yacquub ma uusan isticmaalin falka gariiga ah ee ahaanshaha kaasoo gariig ahaan noqonaya eymi wuxuuse iminka isticmaalayaa falka kale ee ah ginisthe oo cilmi ahaan u dhigmaya noqosho ama in qufi uu soo banbaxo ama ahaado amarka laynagu siinayo halkan waxa weeye dhalashada labaad ee qofka masiixiga ah ama mu'minka ah hase yeeshee qofka aan weli badbaadin ilaah waxba weydiisan maayo waxaase keliya oo laga doonayaa inuu marka hore hadalka ilaah ee loo sheegayo uu dhagaysto hase yeeshee qofka aan weli badbaadin ilaah waxba weydiisan maayo waxaase keliya oo laga doonayaa inuu marka hore hadalkii ilaah ee loo sheegay rumaysto markii haddaba qofku uu rumaysto masiixa ee uu baryo la hor yimaado ilaah ee uu yidhaahdo maxaan sameeya si aan ku helo nolosha weligeed ah ayaa ilaah wuxuu ku leeyahay noqda ama ahaada kuwa hadalka yeela oo dib u dhashay xagga fikirka in haddaba sidaasi la yeelo ayay ku imaanaysaa doonista kii isoo diray sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka siddeed iyo labaatanaad iyo kan sagaal iyo labaatanaad waxaa kuwa aan weli badbaadin loo sheegayaa inay jiraan waxyaabo ilaah uu sameeyey kuwa rumaysadka lehna waxaa loo sheegayaa inay ku camalfalaan injiilka masiixa ee la siiyey haddaba aabbahayaga jannada ku jira wuxuu la hadlayaa kuwiisa oo isaga ma quseeyaan kuwa aan weli hadalkiisa maqlin ee caasiyiinta ah haddii aad wiil leedahay waxaad ka fakaraysaa wiilkaaga oo isaga ayaad canaananaysaa oo aad wax u sheegaysaa oo aad la jiraysaa oo aad doonaysaa horumarkiisa waayo waa wiilkaagii ilaahna mu'miniintiisa hadalkiisa maqla oo keliya ayuu ku eg yahay kuwa aan weli rumaysan waxaa loo sheegayaa arrinka ahmiyadda leh ee ah inay rumaystaan masiixa waayo isaga ayaa lagu helaa madax furashada dembiga markaa saaxiib ilaah waxba ku weydiisan maayo ilaa aad noqoto wiilkiisa ama mid ka mid ah kuwiisa kuwa haddaba noqday carruurtiisa wuxuu ku leeyahay noqda kuwa hadalka yeela laakiin ha ahaanina kuwa maqlo oo keliya oo nafsadooda qiyaameeya innaga qudheenna way inoo wanaagsan tahay inaynu noqonno kuwa hadalka yeela oo wixii ay maqleen ficilka dhiga waxaa laga yaabaa qaarkiin inaad isweydiisaan waxaa ficilka laga dhigayo marka bal aan tusaale ku siiyo ilaah wuxuu ku leeyahay zabuurka toddoba iyo sagaashanaad kuwiinna rabbiga jecelow sharka nabcaada waxaa lagaa doonayaa inaad hadalkaasi isaga ah qaadato oo wax kasta oo sharnimo kugu soo dhoweynayana aad ka cararto mar kalena ciise masiix ayaa isaguna wuxuu leeyahay anigu waxaan ahay biyaha nolosha oo kii i rumaystaa weligii ma harraadi doono waxay ka mid tahay waxyaalaha lagaa doonayay inaad aqbasho laakiin ma ahan inaad isqiyaamayso waxaa kitaabka ku qoran talooyin badan oo ka imaanaya axdigii hore iyo weliba axdigi cusub oo nolosha kugu caawinaya waxaan maqlay qiso ku dhacday nin dadka kala hadli jiray rumaysadka laakiin aan wax ixsaan ah u geli jirin dadka wuxuuna mar waliba ka hadlaa rumaysadkiisa maalin maalmaha ka mid ah ayaa gaari faraskiisii wuxuu galay dhoobada markaasaa waxaa soo istaagay mid ka mid ah kuwii isaga garanayay wuxuu ku yidhi war sootan rumaysadkaagii xididada aastay ma ahan wuxuu garanayay inaannu jirin cid caawiyaysa oo gaari faraska meeshaasi uga bixinaysa markaa ma ahan inaad ka hadasho rumaysad oo keliya laakiin rumaysadkaaga ficilka dhig oo dadka ixsaan u samee waa inuu noqdo rumaysad nool welibana yaynan noqonin kuwa nafsadooda ku qiyaameeya rumaysad ayaan iyahu qudhooduba ku dhaqmaynin rasuul yooxanaa oo ka hadlaya kuwa nafsadooda qiyaameeya ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii koowaad ee rasuul yooxanaa cutubka koowaad aayadda sideedaad markaasoo rasuulku uu lahaa haddaynu nidhaahno dembi ma lihin nafsaddeennu ayaynu khiyaanaynaa oo runtuna inaguma jirto haddaba way sahlan tahay in qofku uu iscajabiyo oo ay la noqoto inaannu dembi lahayn oo uu dadka ka duwan yahay marka aayadaha saddex iyo labaatan ilaa afar iyo labaatan waxaa ku qoran khatarta hadallada ilaah ay u lahaan karaan dadka bal waa maxay khatartaas iyada ah waxaanan khatartaas iyada ah idinka akhriyaynaa baalka saddex boqol sagaashan iyo sagaal ee axdiga cusub warqaddii rasuul yacquub cutubka koowaad aayadda saddex iyo labaatanaad waxaana qorninku uu leeyahay sida tan waayo haddii mid uu yahay kan hadalka maqla oo keliya oo uusan ahayn kan yeela wuxuu la mid yahay nin wejiga abuuristiisa muraayad ku fiirinaya waxaa rasuulku uu leeyahay kan hadalka maqla laakiin aan yeelin ama ku camal falin waxa la farayo wuxuu la mid yahay sida nin muraayad ku eegaya wejigiisa haddaba aan su-aal ku weydiiyey ninka muraayadda soo hor istaagay dantiisu maxay tahay dantiisu waa inuu arko haddii wejiga ay wax wasaq ahi uga dheggan yihiin iyo in ilkihiisu ay cadcad yihiin iyo in kale muraayaddu waxay muujisaa dhegaystow qashinka wejiga ama oogada kale inaga saaran iyo weliba inay inoo muujiso sida aynu u egnahay haddii aynu foolxunnahay iyo haddii kale sababtaasi aawadeed dad badan ma jecla inay muraayadaha isku eegaan waxaana ugu wacan waxaa u muuqanaya sida ay u eg yihiin oo aanay aalaaba jeclaysanaynin hadalladii ilaah waa la mid oo waxay muujinayaan dembiyada qofka markaa khatarteeda ayay leedahay inaan qaladkeenna aragno oo haddana aynan waxba ka samaynin waa khatarta ay leedahay ama ay hadalladii ilaah qofka u keeni karaan waxay faraha ka saarayaan dunuubtiisa oo haddii uu hadalka maqlo wuxuu la mid yahay sida nin muraayad hor taagan oo garanaya qaldaadkiisa faraha badan dhammaantood bal aynu horey idinku sii wadno oo aannu eegno aayadda afar iyo labaatanaad oo waxaa rasuul yacquub uu leeyahay sida tan waayo wuu isfiiriyaa uu iska taga oo markiiba is-iloobaa siduu ahaa rasuul yacquub wuxuu ka jawaabayaa wixii uu horay inoogu sheegay sida ku qoran aayadda sagaal iyo tobanaad markaasoo uu lahaa nin walba ha u dhaqsado maqlidda oo ha u gaabiyo hadalka waxaa iminkana uu leeyahay markii aad muraayadda hor joogto ha orod badnaan waxaa iminka dareenkaaga loo weecinayaa inaad dhiifoonaan dheeraad ah ka muujiso hadallada ilaah oo aynu noqonno kuwo hadalka aan maqlin oo keliya laakiin ku camalfala haddii kale waxaad la mid noqonaysaa ninkii intuu muraayadda isku fiiriyey ee arkay qaldaadkiisa laakiin haddana aan waxba ka qaban oo rasuulkuna wuxuu leeyahay waayo wuu isfiiriyaa uu iska tagaa oo markiiba is-iloobaa siduu ahaa kuwa kitaabka sida badan akhriya qaybtan way ka boodaan oo ma akhriyaan waxaa markaasi habboon in wacdiyaashu ay dadka wax ka baraan kitaabka oo dhan mana ahan inay qaybaha dhiirigelinta leh oo keliya la soo baxaan hadallada ilaah waa digniin iyo dardaaran marka waa in iyaga oo dhan dadka loo sheego mase ahan in qaybaha dhiirigelinta leh oo keliya ay la soo baxaan wadaadada hadalladii ilaah waa sida muraayad oo kale oo waxay dadka u muujinayaan sida dabeecadahoodu ay yihiin markii haddaba ay ogaadaan cudurkooda waa inay wax ka qabtaan haddii kale wixii ku dhaca uguma imaanin si lama filaan ah haddii aad cudur qabto oo lagu sheego waxa cudurkaagu uu yahay waxaad u baahanaysaa dhagayste inaad dawadiisa doonato cudurka dembiga ee dadka ku jira dawadiisa waa ciise masiix haddii aad ismoogaysiiso khatar weyn baa kugu soo foollahaanaysa waayo waxaa farta lagugu fiiqay wixii ku dili lahaa waayo damacu wuxuu keenaa dembi dembiguna dhimasho ilaah wuxuu hadalladiisa inagu xusuusinayaa dunuubteenna innagana waxaa laynaga doonayaa inaynu xusuusanno wakhti waliba si jarribaadda maalin waliba ina haysata aynaan ugu dhicin waxaad arkaysaa dad badan oo ku heysaya aynu ballamada ku istaagno markaa haddii aad ballamadii ku istaagto ama aad ku fadhiisato wax ficil ah muujin maysid hadalladii ilaah way nool yihiin waxaana la doonayaa in noloshayada laga dhex arko waa inaynu lahaanno firfircoonaan aynu hadalladii ilaah ka helayno oo aan noqonno kuwo hadalka yeela laakiin aan maqlin oo keliya kitaabka quduuska ah ma ahan mid ay jecel yihiin dadka dunida waa kitaab amarro iyo tusaalooyin iyo aanshixin iyo weliba talooyin wax ku-ool ah ay ku qoran yihiin hase yeeshee welibana dadkuma jecla waayo wuxuu u tilmaamayaa iinaha ama dembiyada ay leeyihiin haddaba maadaama hadalladii ilaah ay dadka wax u muujinayaan haddana sawirka ay ku muujinayaan ayaa laga yaabaa inaad ku qaldanto oo ay kula noqoto in hadalladu ay tilmaamayaan qof aan adiga ahayn waayo adiga waxaad isla tahay quduus iminka ayaa haddaba laynoo tilmaamayaa waxa hadallada ilaah ay yihiin oo waxaa rasuul yacquub uu leeyahay sida ku qoran cutubka koowaad aayadda shan iyo labaatanaad sida tan laakiin kii fiiriya sharciga kaamilka iyo xorriyadda ah oo ku sii socda isagoo aan ahayn kan maqla oo ilooba laakiin kan shuqulka yeela kaasu waa ku barakadaysnaan doonaa yeeliddiisa qofku wuxuu sharciga wax xoreeya ee hadalladii ilaah u eegayaa si rasmi ah markaasina taasu ma ahan sharcigii muuse waase sharciga nimcada rasuul yacquubna halkan uga hadli maayo sharciga nimcada rasuul yacquub wuxuu sharciga uga hadlayaa isla sidii rasuul bawlos uu uga hadlay sharcigii nebi muuse markii yacquub uu ka hadlay sharciga waa sharciga rumaysadka waxaa sharciga ahdigii hore ku jiray jacayl sharciga ahdiga cusubna waxaa ku jiray sharci jacayl loo keenay ama loo soo dejiyey waxaana sharcigaas uu leeyahay haddii wiilku uu ku xureeyo runtii xor baad ahaan doontaa siduu ku qoran cutubka siddeedaad aayadda lix iyo soddonaad haddaba sayidku wuxuu kaloo leeyahay sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka afar iyo tobanaad aayadda shan iyo tobanaad sida tan haddii aad i jeceshihiin waxaad dhowri doontaan amaradayda rasuul bawlos oo sharciga jaceylka u qeexaya masiixiyiintii reer galaatiya ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii reer galaatiya cutubka lixaad aayadda labaad sida tan midba midka kale culaabta ha u qaado oo sidaas ku oofiya sharciga masiixa sharciga masiixu waa in laysku naxariisto sharciga masiixa waxaa kaloo ka faallooday rasuul yooxanaa oo wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii koowaad cutubka shanaad aayadda saddexaad sida tan waa kan jacaylka ilaah kaasoo ah inaynu qaynuunnadiisa xajinno oo qaynuunnadiisuna ma cusla haddii nin waddooyinka waaweyn gaari uu ku wado waxaa ku badan gawaarida kale ee kula isticmaalaysa waddada markaa si ikhtiyaar ah gaarigaaga uma wadan kartid waa inaad sharciga u degsan waddooyinka ku socoto si aad u buuqla'aato haddaba waxaad xor ku noqotay masiixa waana xorriyadda keliya ee qofi uu heli karo waxaase hubaal ah haddii aad masiixa ku jirto inay habboon tahay inaad masiixa addeecdo sharciyadiisuna ma adka oo ma cusla maadaama aad ka mid tahay carruurta ilaah xorriyaddaadu ma ahan inaad tobanka amaradood jebiso sharciyadaas waxaa iska leh kuwa itaalka daran waana dadka caadiga ah sharciyada waxaa iska leh kuwa sharcilaawayaasha ah waxayna inagu amrayaan waxa ay tahay inaynu samayno halka aynu tegayno iyo sida aynu u tegayno waxaana la socda ciqaabta loo qoray mid walba oo ka mid ah sharcilaawayaasha haddaba sharciga looma samaynin kuwa sharciga u hoggaansan ee waddaniyiinta ah haddaba anigu garan maayo sharciyada qaar ee ay leeyihiin dembiilayaasha iyo kuwa kale waayo aniga garashadooda waxba igalama maqna balse kan sharcilaawaha ahi sharcigu dhib buu ku hayaa waxayna dantu ku qasbaysaa inuu wada barto si markii berri la qabto uu uga helo waxyaalo isaga qiil siinaya maanta ilaah wuxuu kuwiisa ugu yeerayaa darajo sare oo ka sarraysa waxyaalaha sharciga dadku uu farayo qofka ilaah wuxuu leeyahay xorriyadda ruuxa dareen sarreeya iyo wacyigelin uga imaanaysa xag ilaah qofka rumaystaha ahi ma ahan mid jecel inuu wax dilo markaana wuxuu ku nool yahay jago ka sarraysa sharciga waxaa kicinaya jacaylka masiixa oo wuxuu aad iyo aad u jecel yahay inuu masiixa addeeco haddaba haddii aynu badsanno akhriska barashada iyo duruusta hadallada ilaah waxaa badanaya jaceylkayaga oo waxaannu ku noolaanaynaa nolol masiixinimo waxaa qalbiyadayada ka buuxsamaya farxad oo waxay saaqayaan nafsaddeenna ma nihin sida addoommo bini-aadan soo iibsaday oo la xidho ama la karbaasho oo sameeya waxyaalo ayaan doonayn marka aniga iyo adigu uma baahnin inaynu garanno sharciyada qarankeenna ama gobolkeenna laakiin waxaynu u baahannahay inaan garanno hadalladii ilaah haddii aynu doonayno inaan ilaah u noolaanno uma baahnin inaan isaga wax badan fahamkiisa iyo sida uu u shaqeeyo doon doonno laakiin waa inaynu gacanta qabsanno sida ilmo yar aabbihii ugu dhego oo kale habeenka xiga ayaannu horay idinku sii wadi doonaa barnaamijkan dhegaystayaal
siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale muujadda dhererkeedu yahay shaniyolabaatanka mitabaan
haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aada u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab deg deg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin